الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeen jimcaha taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha labaad ee safar sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada barnaamijka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah dowladda xabashida etoobiya oo xusulduub ugu jirta sidii ay hoggaanka ugu qaban lahayd atmis kuwaasoo dabayaaqada sannadkan uu ku egyahay xilliga bixitaankooda sarkaal iyo askar ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday iska horimaadyo maleeshiyaadka oo tirsan murtadiinta siyaabo kala duwan ugu dhex maray deegaana ka tirsan gobollada baa iyo shabeellada hoose qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah in aan garab iyo gaashaan u nahay mujaahidiinta naf iyo maalna aan la garab taagannahay in badanna aan ballanqaadnay mid ka mid a beelaha soomaaliyeed oo maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ku wareejiyey tiro geel oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee wilaayada codadka salaadiinta iyo waxgaradka beeshaasi ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan waxaan sidoo kale caawa faafareebka idinkugu hayaa kulan u dhexeeya odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka jufe ka tirsan beerweynta maxamuud hiraab oo ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada islaamigaha ee galgaduud kelimaadkii laga jeeday kulankaas ayaad maqli doontaan qodobadaasi waxaad sidoo kale barnaamijka ku dhegaysa doontaan xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin walaalaha suheyb iyo maahir ayaa faafareebka igala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخنوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag ka dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa dowladda xabashida etoobiya oo xusulduub ugu jirta sidii ay hoggaanka ugu qaban lahayd atmis kuwaasoo dabayaaqada sannadkan uu ku egyahay howlgalkooda qodobkaas iyo qodobo kale oo xiiso badan waxaad ku maqlaysaan xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyey walaalka maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuu ayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen eeraboodka magaalada baydhaba oo xiro ciidan ay ku leeyihiin askarta xabashida etoobiya dhaawaca waa shan askari oo etoobiyaan ah islabaay waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xeerada askarta xabashida etoobiya ee deegaanka awdinleh ee hoostaga magaalada baydhaba bakhtiga waa hal askari oo etoobiyaan ah dhaawacuna waa askari kale oo etoobiyaan ah islabaay waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada xabashida etoobiya ee degmada dinsoor haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta een faafareeb waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda xabashida oo xusulduub ugu jirta sidii ay hoggaanka ugu qaban lahayd atmis dowladda xabashida etoobiya ayaa guluf xoogan ugu jirta sidii ay majaraha ugu qaban lahayd hoggaanka ciidamada soo duulayaasha atmis ee ku sugan gudaha soomaaliya mas-uuliyiinta ugu sareysa ee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa magaalada adis ababa ka wada dadaalo diblomaasiyadeed oo ay ku doonayaan in ay galaan galweyn ku yeeshaan ciidamada cusub ee lagu bedeli doono soo duulayaasha atmis kuwaasi oo la filayo in soomaaliya laga saaro dabayaaqada sanadkan war rasmi ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee itoobiya ayaa lagu sheegay intaye ataske salaase oo ah hormuudka wasaaradda uu adis ababa kula kulmay safiirka dowladda ingiriiska islamarkaana arrimihii uu kala hadlay ay ka mid ahaayeen sida laga yeelayo ciidanka atmis iyo xiisadaha ka aloosan geeska afrika ilawareedyo ayaa sheegaya in itoobiya ay inta badan dowladaha reer galbeedka ka dhaadhicisay in ciidamadeeda soomaaliya ku sugan aan looga maarmin la dagaalanka waxay ugu yeertay argagixisada oo ay ula jeedo shabaabulmujaahidiin afhayeenka wasaaradda khaarijiga xabashida ayaa si cad u sheegay in ciidamadoodu ay sii joogayaan soomaaliya ayna ka shaqayn doonaan sidii ay qeyb uga noqon lahaayeen howlgalka cusub ee ururka midooda afrika ee cilaamiyey balse weli aan aqbalaada ka helin ururka qaramada midoobay iyo reer galbeedka sidoo kale taye ataske salaase ayaa kulamo la qaatay diblomaasiyiin afrikaan ah oo ku sugan xarunta ururka a u ee adis ababa wuxuuna ka dhaadhiciyey in itoobiya aan looga maarmin arrimaha soomaaliya itoobiya waxay xusulduub ugu jirtaa sidii ay u dhiciseyn lahayd heshiiskii ay bishan gudaheeda kala saxiixdeen cabdilfataax al siisi iyo xasan gurguurte kaasi oo dhigayay in ciidamo masaari ah la keeno soomaaliya dhinaca kale axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda muqdisho ayaa xaqiijiyey in itoobiya ay waddo qorshe ay ciidamadeeda ugu sii haynayso soomaaliya wuxuu carabaabay in itoobiyaanku ay diidan yihiin in ciidamadooda ay kala baxaan soomaaliya xitaa haddii uu dhammaado wakhtiga soo duulayaasha atmis dowladda itoobiya weli waxay ku adkaysanaysaa heshiiskii sharci darrada ahaa ee ay ku doonaysay inay ku qaadato badda soomaaliya sidaas oo kale waxay doonaysaa inay ciidamadeedu iska sii joogaan dalka xataa haddii uu dhammaado wakhtiga atmis taasina suurtagal ma ahan ayuu yidhi axmed macalin fiqi kooxda dabadhilifka ah ee xarunteedu tahay villa soomaaliya ayaa lugaha kula jirta xasarado siyaasadeed oo u dhexeeya dowladaha gobolka haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali meemo waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa dowladda lubnaan ayaa shaaca ka qaaday in maamulka yuhuudda uu tobankii bil ee lasoo dhaafay uu gubay kumanaan geed oo saytuun ah wasiirka deegaanka ee xukuumadda bayruud ayaa ka dhawaajiyey in ilaa lixdan kun oo geed saytuun ah ay yuhuuddu dabqabadsiiyeen geedahaasi ayaa qaarkood wuxuu cimrigoodu gaarayay ilaa saddex boqol oo sano waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa sarkaal iyo askar ku dhintay dagaal u dhexeeyey maleeshiyada koonfur galbeed dagaal culus oo u dhexeeyey maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa maanta ka dhacay degmada bardaale ee gobolka baay halkaas oo saraakiil iyo askar ay dhinacyadu isaga dileen wararka ka imaanaya degmada bardaale waxay sheegayaan in mar kale duleedka degmadaasi ay maanta isku fara saareen maleeshiyaada cadwa murtad cabdicasiis lafta gareen iyo kuwa kasoo horjeeda dagaalka oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa lasoo wariyey in dhinacyadu ay isaga dileen dhowr askar iyo saraakiil muhiim ah sida lagu faafiyey baraha bulshada saraakiisha dagaaladii maanta dhex maray maleeshiyaadka maamulka la baxay koonfur galbeed lagu dilay waxaa ka mid ahaa sarkaal la oran jiray xuseen b k m kaasi oo la sheegay in uu haystay maleeshiyaadka deegaanka ee dagaalka la galay kuwa lafta gareen labadan maleeshiyo ee kala taabacsan lafta gareen iyo kuwa mucaaradka kuwa ah ayaa horey ugu dagaalamay gudaha degmada bardaale ee gobolka baay halkaasoo ay isaga dileen saraakiil iyo askar labada dhinaca maanta uuna ay ahayd markii dagaallo culus oo u dhexeeyey maleeshiyo daacaddu waa cabdicasiis lafta gareen iyo kuwa kale oo isla ridada ka tirsan ay ka dhaceen inta u dhexayso wanlaweyn iyo deegaanka iyo aqbari weyne ee shabeellada hoose aad baad u mahadsantahay walaalka maahir maxamed inta aadan ka bixin maanta maxay ahayd hadalhaynta taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin een saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadalhayn weyn dhaliyey dagaaladii cuslaa ee maanta ka kala dhacay shabeellada hoose iyo bay ee u dhexeeyey maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed ee daacaddu u ah cabdicasiis lafta gareen iyo maleeshiyaadka kale ee kasoo horjeeda een bashiir marka hadalhayntu een dagaaladaasi maanta ka kala dhacay bardaale iyo gaar ahaan midka ka dhacay een inta u dhexeysa magaalooyinka wallaweyn iyo yaaqbari weyne ayay hadalhayntu ahayd oo baraha bulshada waxaa la isdhaafsanayay saraakiil iyo askar dagaaladaasi lagu kala dilay een labada dagaal dabcan waxaa horinayay een maleeshiyaadka maamulka cabdicasiis lafta gareen si gaara dagaaladii maanta ka dhacay duleedka iyo aqbari weyne waxaa la sheegay in uu salka ku hayo lacagaha baadda ah ee murtadiintu ay ka qaadaan dadka shacabka ah een labada maleeshiyo ee dagaalamayna waxay u dagaalamayeen waxay ahayd in talis walba uu xajisto lacagaha baadda ah ee ay ka qaadaan dadka musaafiriinta ah ee isticmaalka waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo baydhaba een ku dhiban xubintii hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna caawa waa inaga aad buu mahadsan yahay walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasii ahaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka markana dhextaalkan تجلت قدرة القارئ في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب
barnaamijka sahanka dhaqaalaha ee toddobaadkan waxaan ku faaqidi doonnaa canshuurta boobka ah ee kooxda riddada ay ku soo rogtay shacabka magaalada muqdisho maxay tahay ujeeddada laga leeyahay haddaad tiri kii aad adigu ka qaadday waa ka qaaday lacagaan ka rabaa shan boqolkiiba anigii u caddaynaya laba santi raadinayana boqolkiiba shanaan kaa rabaa kii iga gadanaya boqolkiiba shanaan ka rabaa ee xoolaha dhan anaa iskala dhaha oo soo wareejiya saameyn intee la eg ayay canshuurtani ku yeelan kartaa dhaqaalaha dalka qofki wuxuu ogedi jiray inuu yareeyo kii wax ugedmi jireen waxay ugedmi jireen inay yaraadaan taasoo haddii labadaba ay dhacdo macnaheeda ay dhaqaalayahanadu waxay dhahaan waa contractionary waa wax loogu talagalay in dhaqaalaha lagu yareeyo waayo ganacsatada soomaaliyeed sidee ayay u arkaan ganacsatada ma xamili karta waa diidnay
maxaa ka jira sheegashada xasan gurguurta ee ah in canshuurtaani ay tahay mid horey loo qaadi jiray wax ka jira ma lahan canshuurtaanna ma ahan mid horey loo qaadi jiray hadallada maldahan ee murtadiinta maxaa ku hoos dugan oo loo qariyey shacabka waxba maaragtayaana lagu madadaalin idinka wax ma idinka go'aysi akoonkiina wax ma ka go'aysi e b cdina wax ma ka go'aysa wax jira maahan
waa sidee mowqifka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee arrinkani ku aadan nimanka sharikaadka ee hawshaa ku shaqa leh aan leen horta ilahay ka cabsado dadka muslimiinta ah ee aad u sheegteen xoolahooda in u hayraysaan xoolahooda u haayo haddii aad yeeli weysaan oo waxa weeye xoolaha muslimiinta waxay saatee haddaba ma idiin socon doonto aakhirana waa laydin weydiin adduunka o dhan kula xisaabtama
intaas iyo in kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka toddobaadlaha ah ee sahanka dhaqaalaha oo aad dhegaysan kartaan galab weliba oo jimco ah saacaddu markii ay ku beegan tahay toban saac iyo bar galabnimo isagoo rogaal celis ahna aad maqli kartaan laba saac oo fiidnimo habeenka sabtida ah مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب
waxaa inoo balannah maalinta berito iyo barnaamijka sahanka dhaqaalaha insha allah
الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreeb kurarka qeybihiisa horenan ku guda jirnaa idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ayaa toos inooga dhegaysanaysaan markana beesha harti oo ka mid a beelaha soomaaliyeed ee degaa wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa maamulka wilaayadaas waxay ku wareejisay tiro geel ah oo ay ku talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee wilaayada kadib munaasabad ka dhacday deegaanada dhacduleedka magaalada kismaayo ayay geelaasi ku wareejisay beesha harti ugu horeyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay suldaan sharmaarke cali jaamac suldaanka beesha harti ee jubbada hoose waxaa xiigi doona nabadoon cabdulaahi sahal ilkacase oo ka mid ah nabadoonnada beeshaasi بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله إلهي واكم حسن سبحانه وتعالى إيه، أولا إلهي بنم هاد علينا كلا كان يا حفلة بلارا وكل ميي أنه ضد المسلمين أولا الحمد لله أنت كذب إن شاء الله تعالى وعن ربنا هلك كعديو حفلة مناسبة قيمها بدن oo la soo agaasimay si guud reerka uu soo agaasimay beesha harti degto jubbada hoose ee insha allahu tacaala xoolaha ay ku wareejinayaanna ay tahay xoolo tabarucaada oo infaaq fii sabiililah ay ugu deeqeen walaalahooda mujaahidiinta safka hore taagan ay ugu deeqeen xoolahaasoo tiradooda guudna ay tahay toban neef oo geela aad aragtaan geela halkaa taagan tobankaa neefa ay wareejiyeen ku wareejiyeen walaalada mujaahidiinta safka hore taagan insha allahu tacaalaa intaa kadib waxaan u mahad celinaynaa walaayada si guud jubbada hoose ugu horeeyo waaligeenna sheekh axmed abuyoonis iyo makaatibtiisa kala dugan insha allahu tacaala halkaa waxaan ka caddaynaynaa annagoo ah beesha harti kuna hadlayo afka suldaanka ee, in aan garab iyo gaashaan u nahay mujaahidiinta naf iyo maalna aan la garab taagannahay in badanna aan ballanqaadnay in badanna insha allahu tacaala nalooga bartay inaan garabka mujaahidiinta taagannahay maantana aan la taagannahay sidaa aad aragtaan insha allahu tacaala waxaan saas oo kale aan leeyahay beesha meel walbo ay degto waxaan leeyahay soo haleela jihaadka cadowgana iska ilaaliya si gaar iyo si guudba iska ilaaliyaan leeyahay Ee, saas oo kale waxaan leeyahay beelaha deegaanka dega deriska ah walaalaha ah meel walbay jiraanba ha iska ilaaliyaan cadowga iyo dhagartiisa meel walbuu ka soo geli karo walaalahan waxaan leeyahay mujaahidiinta si guud ha la garab istaago iyo si gaar intaba saasoo kale insha allahu tacaala waxaan doonayaa inaan fariin baaqa u diro dhammaan si guud beesha meel walbay degto baaq tooba keena inaan u diraan doonayaa gaar ahaan dadka cadowga uu qabsaday sida eh, maxaan ku hadda waayahan dambe waxaad ogtihiin inuu ku soo duulay cadowga meelo badan oo walaayaadka ka mid a jubbada hoose sida buulo xaaji harboole miido alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan meelaha qaar waa laga saaray oo hadda maanta kuma sugna sida hadda buulo xaaji oo kale cadowga waa ku sugan yahay waxaan leeyahay beesha marka degta oo harti aaggaa iyo deegaankaba iska ilaaliyaan leeyahay cadowgaas garab iyo gaashaanna ha u noqonina yaana lidinku sawirina ka agfogaadaan leeyahay ilaahayna u tooba keena intii ka mida beesha cadowgaas ilaahay u tooba keenaan leeyahay oo ka soo taga idinkoo ilaahay subxaana wa tacaala dartii oga soo tegaya ka soo tagaan idin leenahay waxaan leenahay jihaadka soo haleela islaamka garab iyo gaashaan u noqda ka soo taga gaaladan idin leenahay insha allahu tacaala wabilaahi towfiiq بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم aad iyo aad baan ilaahay ugu mahadinaynaa ilaahayga suukaaga keenay xafladda tan quruxda badan oo beesha hartay u dhigtay walaayadeeda jubbada hoose Een, aad baan ugu faraxsannahay qaabilaadda iyo soo dhoweynta iyo maamulkeegoona soo ajibay codsigeygii gogashaan waxay ku saabsan tahay annagoo beesha hartay aan waxaan ku wareejinaynaa geel aan ugu talagalnay hilib oo mujaahidiinta furinta fadhiya aan ugu talagalnay oo jubbada hoose toban neef aan ku wareejinay waaligeeda degmada kismaayo aan ku wareejinay Een, sidoo kale waxaan ku bixinay xoolo degmada badhaadhe oo aan ku wareejinay waaligeeda sidaasoo kale xoolo ari iyo geelba leh xoolahaasna waxaan u bixinay fii sabiililaahi baan u bixinay infaaqan wa iftiqaalan baan u bixinay nafiya maalba inaan bixina ilaahay baa nagu waajibiyey saasaanan u bixinay walaalaha iyaga furinta ku jirana inaan kula jirno haddaanu nahay beesha harti inay ogaadaan inaan furinta kula jirno oo garab taaganahay oo naf iyo maalba la garab taaganahay jihaadka inaan ogeysiinoy ku seexdaan geelaan ma ekaanayso harti wuxuu bixiya kan uguma dambaynahayo waa kii ugu horreeya wuu soo socdaa waana isdaba joogaa waa insha allaahu nafiya maal waxaan leenahayna waxaan la garab taaganahay jihaadka waana ku bixinaynaa ilaahay baanana yidhi sidaa yeela aan ku raacsannahay oo ku raalli garaynaynaa waxaan kaloo aad iyo aad aan ugu digaynaa cadowga ku soo guulay guryahayaga inuusan ku ladi doonin dadkaga shacabka oo maatadaana inay ka fogaadaan cadowgaas agagaarkiisa magaalada buulxaaji oo deegaankii reer ka ahayd oo cadowgu qabsaday dhib weynna ku hayo kufsi iyo barakicin iyo dhac uu ku hayo in ay ka guuraan waaba ka guureen waxa ku harayna ka fogaadaan dadweynaha deegaankaas oo buulaxaajiyo eriyadaas oo dhan oo walaalahayaa soomaalida inay ka cararaan gaaladaas aysan u soo dhowaan oo aan gaalada gabaad loo noqon oo gaalada aan meesha joogaan lagu soo dhoweyn baan dadweynahoo dhan ka codsanaynaa gaar ahaanna qoyska harti wixii agagaa ka dhow inay ka durkaan baan ka cararaynaa wiilasha ay duufsadeen shayaadiintu oo aan dhalnayna waxaan ka codsanaynaa fursad bay haystaan inay ka soo baxaan safka cadowga oo safka islaamka soo galaan oo qoryahooda loo caddaynahayaa loo gadhayaa kaan qori la siinow soo tago toobadkeen kii qori haystow imaad maanta fursad baad haysataan aydaan beri helayn cadowgu iyo caratuur idinka dhiganin naftiinna annagaa ka naxayna idinkuna moogid meelay u socoto kuwa idin wataana way ogyihiin inay dab idinku shidaan bay rabaan inaydaan cadowga gabaad u noqon oo aad ka soo baxdaan baan idinkaga digaynaa mar aan waxba la qaban karin hadhow adeerow odayaasha aawey waxbaa si naga ah maya maanta fursad baan haysanaa ka soo taga haweenku ha ka fogaadeen ilmuhu ha ka fogaadeen buulaxaaji ha laga dheeraado eriyada gaaladu joogta ha laga dheeraado ilaahay idankiis waxaan rajeynaa ilaahayna uga baranay mar dhow inay xoroobayso qalbigiinna u sheega been ayaan laydiin sheegino al-shabaab dhulkaan ma imaanaya iska dego gurbaan garaac ayaan laydin dhihin xarig yaa laydinku rudi dhiyey shabaq hay axmed madoobe kismaayo meel ah inuu idin dejiye maayo kismaayona ma tegertaan xoolihiinna iyo naftiinnaba badbaadsada haddaydaan ilaahay ka cabsanayn oo waxaad ku jirtaan aydaan gaalnimo u arag naftiinna iyo maalkiinna siday ku badbaadayaan ku talagala waxaannu leenahay beesha harti dhammaanteed saan isku ogeyn inay sidii noo tahay naf iyo maalba aan keenayno xoolahana aan bixinayno annaguna aan ballan qaadnay idinkana aan idinku ogeyn ballanqaadkaas inaan ballan qaadno wabilahi towfiq أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreeb kurarka markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi waad mahadsan tahay bashiir markaan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin saacadihii lasoo dhaafay cadowga allah duqaymo kala duwan ayuu qidaaca ka fuliyey bashiirow duqaymahaas waxay si gaar ah uga dhaceen mandiqada khan yunis sidoo kale duqaymo xoogan ayaa iyagana waxa ay ka dhaceen bartamaha oo ay nusayraad ka mid tahay iyo sidoo kale waqooyiga magaalada khaza ilawareedyadu waxa ay sheegayaan in in ka badan afartan ruux ay ku shahiideen duqaymihii saacadihii lasoo dhaafay qidaaca ka dhacay balse afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waaxda caafimaadka magaalada khaza tirakoobka ay soo saartay waxay ku sheegtay tirada shuhadadu inay maraysa afartan iyo laba ruux halka dhaawacyadu ay yihiin boqol lixdan iyo saddex kale tirada guud ee shuhadada waa afartan kun laba boqol lixdan iyo shan halka dhaawacyadu ay gaarayaan sagaashan iyo saddex kun boqol afartan iyo afar kun dhanka kale kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayay fuliyeen mid ka mid ah howlgalladaas waxaa lagu beegsaday taangiga nooca meerkeefaha loo yaqaano wuxuuna si gaar ah uga dhacay waqooyiga magaalada khan yunis sidoo kale weeraro loo adeegsada duqaymo ayay muqaawamadu ku qaadeen fariisimo ciidanka gumaystaha yuhuudda ay ku leeyihiin halka loo yaqaano natasariim sidoo kale warbaahinta muqaawamadu waxa ay faafisay diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn oo ay kala wareegeen askar ka tirsan sahaynada kadib howlgal ay ka fuliyeen dhulka daanta galbeed dhanka kale wadahadallada u dhexeeya muqaawamada iyo maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa waxay ka socdaan magaalada alqaahira inkastoo wax rajo ah aan laga muujinaynin dabcan muqaawamadu bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in dowladda maraykanka ay tahay mid carqaladaynayso heshiiskaas netanyahuna ku taageeraysa shuruudaha cusub uu miiska soo saaray balse aysan aqbali doonin ilaa in la fuliyo ma ahane dalabaadka iyagu ay wataan xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiina caaw halkaas ayaan ku hakinaynaa aad buu umahadsanya walaalkeen suweyb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا
qaybaha dambe ee barnaamijka faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay dhegeystayaal markana wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kulan u dhexeeyey odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka jufada owradeen oo ka tirsan beelooyinta maxamuud hiraab ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kulanka waxaa barbar socday dowro sharci ah oo duruus kala duwan ay ku qaateen odayaasha dhaqanka iyo nabadoonnada jufadaasi gebagabada kulanka waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa waxaana madasha ka akhriyey mid ka mid a odayaasha ka qayb galay بسم الله والحمد لله ثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم warmurtiyeed ka soo baxay beesha owradeen kulan oo ay barbar socotay dowro sharci ah ayaa waxaa u qabso- u qabsoomay odayaasha waxgaradka iyo ganacsatada jufada owradeen oo ka mid ah beelweynta maxamuud hiraab dowradaas oo socotay muddo toddoba maalmood ah waxaana kulankan ka soo baxay heshiisyo ka kooban qodobadan hoos ku qoran lambarkow jufada owradeen waxa ay ku heshiisay in ay sii xoojiyaan garab istaagga mujaahidiinta iyo difaaca shareecada islaamka qodobka labaad jufada owradeen waxa ay ka heshiiyeen dhammaan waxyaabihii yaryaraa ee madmadowga ahaa ee beesha ka dhex jiray lambar saddex jufada owradeen waxa ay kasoo horjeedaa in badda iyo beriga dhulka soomaaliyeed ay murtadiinta ka iibiyaan xabashida itoobiya iyo turkiga kuna bixin doonaan naf iyo maalba qodobka afraad waxaan ka tacsiyeynaynaa geerida ku timid naqiib cabdikariim muuse casir oo ka mid ahaa noqobada soomaaliyeed lambarka shanaad waxa ay caddaynaysaa in ay beri ka tahay murtadiinta beesha ka dhashay ee cadowga ka tirsan waxayna ugu baaqayaan in ilaahay u toobad keenaan oo gaalnimada ka soo baxaan lamber lix waxgaradka owradeen waxa ay ku heshiiyeen in dhulka beesha degto maraakista dacwada iyo kuwa waxbarashada la tayeeyo si ay u soo saaraan arday waxtar u leh bulshada lambarka toddobaad beesha owradeen waxa ay ku heshiiyeen in ay kula dhaqmaan qabaa-ilada deriska ah si waafaqsan shareecada islaamka waxayna ugu baaqayaan in dhammaan ay jihaadka ku bixiyaan naf iyo maalba wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee waxgaradka beesha ayaa ballanqaaday inay naf iyo maal ku bixinayaan jihaadka ka socda dalka ayna ayidayaan war murtiyeedkii kulanka ka soo baxay bismillaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahadsan isugu kaanna keenay makaankan waxaa mahadsan walaalaha haddii alla marti sharafta ah ee ka soo qayb galay ee dowradii socotay muddadan maantana noo xiraya walaalahaasna insha allah waa u mahad celinayna markaan ka gudbo dowradii socotay toddobada maalmood oo haddii ilaahay idmo qaabo badan oo iskarab yaalba la soo waday annagoo haddii alle idmo ka hadlaynay shareecada islaamka inaan ku soconno oonaan waddadeeda ka leexan aslax ahaan iyo suluux ahaanna haddii ilaahay idmo aan ku dhaqanno taasna haddii alle idmo waa ku soo wadnay waxaan isla garabnay inaan garab istaagno jihaadka ah geeska afrika ka socda maanta annagoo ku bixinayna naf iyo maal beesha habar owradeen ee beelweynta maxamuud hiraab ka mid ah waxyaabihii yaryarka ahaay ee madmadowga ahaa ee ku dhex jiray inay ka heshiiyeen isaga soo dhowaadeen una gudbaan haddii ilaahay idmo wanaag iyo wada dhaqan islaamiya intaas haddii ilaahay idmo ayaan ku soo koobayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته maadaaba ilmaha owradeen ay meesha isugu yimideen oo walaayada ugu timid takhdiiqa ay isugu yimideen waa midnimo iyo walaalnimo iyo diinta islaamku ay ku dhaqmaan wax walba oo madmadooba oo ku jiray way ka dhammaadeen waa ay isla fahmeen waa ay akhriyeen waxayna iskula dhammeeyeen inay ku heshiiyeen ayagoo toddoba habeen iyo toddoba maalmood shirkaas u fadhiyey haddii ay intaas soo dhammeeyeen diinta islaamka inaan garab istaagno oo aan jihaadno oo aan naf iyo maal ku bixinno na waa aan ku heshiino midda kale ilaahay subxaana wa tacaala hay ha xusiisiyo inay haddii ilaadinkeeda leeyahay heshiiskoodu oo mid dhisan noqdo alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin ilaahay baa mahad iskale annagoo toddoba maalmood u fadhinnay arrimo kala duwan oo dowro iyo shirar heshiisa ku saabsan kana soo jeedna beelweynta maxamuud hiraab khaasatan reer owradeen ah waxaa inoo soo dhammaaday shirkii iyo dowrooyinkii maalmahan socday waxaa nagala soo qayb galay marti sharaf ka kala yimid magaalooyin kala duwan waxaan isu sheegaynaa insha allahu walaayadana u sheegaynaa annaguna aan u sheegay isu sheegaynaa cadowga soo jiraayiga oo dalkeenna ku soo duulay inaan ka difaaci doonno haddii ilaahay idmo nafya maalna ku bixi doonno kuwa dekadaha dalka inay ka iibsadaan rabaan gaalada iyagana waxa weeye dalkeenna uma ogolin nafya maalna waa ku bixi doonnaa insha allaahu hadday dheer yihiin iyo hadday dhow yihiinba waxaan kaloon beri ka nahay dadka nala dhashay oo murtadiinta ahoo waxa weeye een ku jira safka cadowga waxaan ugu baaqaynaa walaalahana toobaddu waa furan tahay atoobatalnasuux waxaa la yidhi inay soo toobad keenaan ilaahay dartiis waa la cafinaya walaalaha kale ee beesha reer owradeenna waxay dhammaantood isla qaateen shareecada islaamka inay garab taagaan ilaahay dartiisna ay u difaacaan nafyi maal u bixiyaan walaalkii dhintay naqayb cabdikariin muuse casirna naxariistii janna allah siiyaan leenahay eladii uu ka tegana sabri iimaan allah ka siiyo waxaan leenahay annagoon ku sii dheeraanayn ayadoon walaayana u dirin odana ou doonin waxay soo diyaarsheen talay nabad ku dooneene waa dib u heshiisiin owradeen oo gaarsan dibaddii duca iyo afgarad baa ka dhacay duudda garab weyn ku dadaala diintana cuskada darajo weeyaane lana dagaala gaalada dalkiiyo diintaba hortaagan dibna ha uga laabana ilaa daqar la gaarsiiyo naqiibkuna ha daadiiyo waa tii horeba loo doorta walaayaduna qofkii uga daraa daacad ha u fiirsho deriska iyo islaamkana ayaan dood xun naga gaari dulun lama ogola ruux hadduu diin ku dhaqan yahay bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin intaas ka bacdi haddii alla idmo ahna beesha maxamuud hiraab waxaa meeshan lagu qabtay shir toddoba maalmooda oo dowro ah oo beesha habarowdeen ay danahooda guud ee danahooda qaaskaaba uga hadlayeen khilaafaadka iyo midmadowga ku jiray waa soo afjareen waxaan ku heshiinay walaalnimo iyo midoow beesha habarowdeen ku heshiiday waxaan kaloo u mahad celinaynaa allihii weynaay oo makaankan isugukaana keenay waxaan haddana mahad u celinaynaa walaayada islaamka oo maaragtay maslaxadeenna qadinkeeda u timiday iyo maaragtay wanaageenna intaas ka bacdi inaan walaayada garabkeeda midda nala joogta iyo midda naga dheerba inaan garabkeeda nahay oo nafyi maal aan ku bixinno intaasna waa ku heshiinay kitaabkan horaanba u qaadannay laakiin boorkaan ka jafnay inaan maaragtay wixii ilaahayna gara siiyo naf iyo maal inaan dalkeenna iyo diinteenna ku difaacanno intaasna ilaalinkiisa waa isku fahnay waxaan caddaynaynaa annagu inaan ilaahay haddou idmo walaayada garabkeeda inaan nahay nala maamusho mid naga dheer iyo midna joogtana aan adeecsannahay ilaahay inta ka sukayda intaasaan ilaalinkiisa warkanagu ku soo dhoweeyey wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ugu dambeynna waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey naqiib macalin salaad gabeere naqiibka jufada ooradeen ee beesha maxamuud hiraab isaga oo sheegay inay hirgelinayaan qodobadii ka soo baxay kulanka kana heshiiyeen khilaafkii dhexyiilay الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية الحمد لله إلهي أيام هذا إسكالي سبحانه وتعالى nagu manaystay nicmooyin fara badan oo uu weyn tahay nicmatulislaam waliimaan iyo nicmooyin kaleon la soo koobi karin alxamdu lilah uma alxamdu lilaahi baan leenahay bacdallaahi waxaan mahad u celihaynaa walaayada islaamka meel kasta ooy joogaan khaasatan walaayadeenna galgaduud heer degmo iyo heer qaryo iyo heer gobolba jazakum allahu khayran aan leenahay intaas kadib waxaan mahad u celihaynaa walaalaha ree owradeen ee toddobada maalmood u jilbahiraay dantooda iyo dan islaam iyo ku dhaqanka shareecada islaamka ay hirgeliyaan toddoba maalmood u jilbahiraay iyaguna jazaakumullaahu khayran aan leenahay ilaahay hayni barakeeyo intaas kadib waxaan leenahay waxaan noo soo gabagaboobay haddaan nahay beesha habar owradeen oo aan joogno deegaanka garbaweyn wadatashi muddo socdo toddoba maalmood ah oo ay dhinac socotay dowro sharciya ayaa maanta noogu soo gabagaboobo bifadlillaahi wa manihi deegaanka garbaweyn ilaahayaan uga mahadihaynaa subxaanahu wa tacaalaa niqaash badan kadib iyo juhdi badan oo la bixiye kadib beeshu waxay soo saartay bayaan ka kooban toddoba qodob toddoba qodob alxamdu lilaah iyadaas ayay ku biisgaraysan tahay wixii beeshu u fadhiday oy ka niqaashayday waxay ku caddayday bayaankaas muddaday joogeen waxay ka heshiiyeen wax weyn oo khilaafuhu ma jirin wax yaroo madmadoobahay dhexdooda ku jiray ayay ka heshiiyeen waa ismarxabeeyeen waa iswalaaleeyeen iyadana horay uga gudbeen waxay ku heshiiyeen runtii oo ka mid ahay bayaanka ay soo saareen oo aad iyo aad u dhumuc weyn heshiisyada xaaraanta ah oo ay etoobiya iyo wadaan insha allahu tacaala turkiga iyo dadka murdadiinta ahoo soomaaliyeed ay wadaan oo lagu boobayo khayraadka dhulka soomaaliyeed ku jira iyo deegaan ahaanba waxaan beri ka nahay runtii dadka murtadiinta ah ee gaalada daba socda ee nugu jinsiyadda ah oo nala dhashay oo nugu luqadda ah waxaan ugu baaqaynaa aniga waxaan ah naqiibka beesha ree owradeen waxay ii doorteen inaan kitaabka ilaahay ku hogaamiyo ayay ii doorteen aniguna ma dooran iyagaa i doortay waxaan ugu baaqaynaa inay diinta islaamka soo galaan kutubkooda islaamka ilaahay uu soo dejiyey ay maaragta daraf ka qabsadaan ilaahay dartiis u tooba keenaan gaalada iyo kufriga iyo ridanimada ay ku jiraanna ka soo baxaanna waa ugu baaqaynaa waxaan ka tacsiyeynaynaa inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun nabadoonkii sheikha ahaa ee sheekh cabdikariin muuse casir oo runtii si weyn oo xeelad dheer anigu aan u aqaano oo dugsi qur-aan bilaabay markii hore kabacdii islaax baynanaas uu ka shaqay jiray oo dadka khilaafaadka loo diro maaragta qabaa'ilka isqabta ou ahaa ou in badan maaragta xitaa diinta juhdi ku bixiyey insha allahu tacaalaa ilaahay kutubkiisa midigta ha ka siiyo jannaatu firdowse allah ha ka waraabiyo dadkii ahalka ahay iyo qaraabadii iyo dhammaan mujaahidiinta meel kastoo joogaana sabri iiban allah ka siiyaan leena waxaan diyaar u nahay naf iyo maal inaan ku bixinno wixii dhulkan yaga boobaya diintanyaga inay inxiraafaan raba dumarkan yaga inay qaawiyaan raba maalkan yaga inay boobaan raba annagoo ka been sheegayno ilaahay dartiis ay naga tahay waxaan rabnaa inaan maaragta ka hortagno oo naf iyo maal ku bixinno waxaan ku soo gabagabayhaynaa dadka ansaarta ahoo reer maxamuud hiraab oo annagu qayb ka nahay inay jihaadka labanlaabaan naf iyo maal ku bixiyaan meel kastoo gaal ka soo dhowaado ay maaragtay rafciyaan haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarka qodobo xiisila aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu